أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda riddada masar ayaa quus xoogan ka muujisay xaaladda adag ee uu wajahayo howlgalka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya howlgallo lala beesraya cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee saliibiyadda xoogga kaga haysato muslimiinta wilaayada goda ayaa ku guulaysatay xalinta khilaaf ka dhex jira mid ka mid ah beelaha dega wilaayada kadib kulan ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi ciidamada xisbada wilaayada bakool ayaa goob fagaare ah ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa deegaanka cilaansaar ee wilaayadaasi munaasabad lagu daafuraya xarun cusub oo waxbarasho ah ayaa ka dhacday degmada galahareeri ee wilaayada galgaduudda sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan wax soo saarka beeraha barbaara ee wilaayada baay
أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan dowladda riddada masar ayaa quus xoogan ka muujisay xaaladda adag ee uu wajahayo howlgalka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdiqani maxameda wasiirka arrimaha dibadda ah ee dowladda masar oo ka qaybgalayay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee midowda afrika ayaa soo hadal qaaday xaaladda soomaaliya iyo culeysyada dhaqaale ee uu waajahayo howlgalka cusub ee afrikaanta ah ee u som badar cabdulcaadi oo ah wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa sheegay inay walaac xoogan ka qabaan si labakacleenta awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusii baahaya soomaaliya iyo dalalka dhaca bariga afrika wuxuu intaasi raaciyey in dowladda masar ay khatar amni ka muujinayso sii fiditaanka mujaahidiinta isagoona mar kale ku celiyey inay garab taagan yihiin kooxda riddada soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda dowladda masar ayaa dhinaca kale ka hadlay xaaladda dhaqaale xumo ee uu waajahayo howlgalka cusub ee e u s om isagoona arrintaasi ku tilmaamay mid nasiib darro ah in xilligan ay mushkiladaasi ka taagan tahay murtadkan ayaa sheegay in haddii aanan waxba laga qaban culeysyada dhaqaale ee soo food saartay howlgalka afrikaanta ah e u s om inay saameyn dhinaca amniga ah ay ku yeelan karto soomaaliya iyo dalalka kale ee mandiqada hadalka dowladda masar kasoo yeeray wuxuu kusoo aadayaa xilli dalalka ku jira ururka midowda afrika ay horey u muujiyeen walaacooda ay ka qabaan hanaanka gaabiskah ee ku bilowday howlgalka afrikaanta kaasoo ay sheegeen in haddii aanan xal deg deg ah loo helin meel saaridda dhaqaalaha howlgalkaasi keeni doonto inuu istaago dhammaantiisa xilli maraykanka iyo dowladaha yurub ay weli diidan yihiin inay bixiyaan dhaqaalaha howlgalkaasi howlgallo lala beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee saliibiyadda xoogga kaga haysato muslimiinta ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada dinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaan kaga sugan yahay wilaayada baaye waxaana dagaalkaasi laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka kale gobolka laamu waxay ciidamada mujaahidiinta dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee magaalada maangaay ee gobolka laamu ee ku hoos jiro gumaysiga kufaarta kenya dagaalkan ayaa khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey kufaarta kenya waxay sidoo kale mujaahidiintu burbur xoogan gaarsiiyeen shirkadda safaricom oo ah shirkad ay leedahay dowladda saliibiyadda kenya wilaayada godo ayaa ku geeleysatay xalinta khilaaf ka dhex jira mid ka mid ah beelaha dega wilaayada kadib kulan ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi casaam carafaat ayaa inoo faahfaahinayaa waxa uu ahaa kulan ballaaran oo si heer saraan loo saagaasmay islamarkaana u dhexeeyey maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde odayaashii waxkaradka jifada bahagaraad oo ka tirsan beesha reer garaad kulankaas oo ku saabsanaa khilaaf u dhexeeyey jifada kulankan oo socday muddo maalmaha ayaa waxaa ka soo baxay bayaan kaas oo ay ku midaysan yihiin jifada bahagaraad lamber kow beeshu waxay si buuxda u qaadatay oo uguna heshiisay inay shareecada islaamka ku dhaqanto oy xoojiso qaybaheeda kala duwan iyo wax alla wixii soo hosgelayo ku dhaqankeeda si buuxda qodobka labaad beeshu waxay dib u heshiisiin ballaaran u samaysay dadkii walaalaha ahaa oo ayada ka tirsanaa oo waxun maxay ahaydee shixnaa ah ay u dhexeeyeen si caama iyo si gaargaara labadaba taasna heshiis buuxa ayaa laga gaaray qodobka saddexaad oo beesha dhexdeeda aad khusayay wuxuu ahaa qodobka in xuquuqaha dadka islaamka ay ku leeyihiin sidii la isaga bixin lahaa in laga tashado taa ayadaana waa lagu heshiiyey sidoo kale waxaa madasha kulanka ka hadlay odayaasha waxgaradka jifada bahagaraad oo ugu horreeya nabadoon cabdiqaadir oo ah nabadoonka jifada bahagaraad waxaan leeyahay aan ku camalfalno samirka iyo xaq oon isfarno aan ku camalfalno ilaahay dikirkiisa aan baranno qof walba qofka la hagaarsiiyo qof walba asagoo maa naftiisa goyn loo xisaabi kanaa ila dhashay oo sheekhaa ma jirayso khaasatan dadka dariska ah walaalaha oo laisla dhalannay islana degannahay dee wada dhalashadii oo litacaarufuu soo gelayso iyo dariisnimadeebu way soo gelashay waxaan ku dardaarminaya insha allahu tacala inaan wada qaadanno dariisnimada wada dhalashada wax walba wax oga nugul inaan qaadanno alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahad u sugnaatay ilaahaygii majliskaan iskugu kaana keenay qof walba meeluu ka imaadaybo ilaahay baan ugu shukrinaynaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waad maqlayseen qodobadii la akhriyey intaas waa isku waafaqsannahay inaan ku dhaqanno shareecada islaamka qodobadii la sheegay dhammaan aan wada dhaqangelinno intaas waa ku heshiinna intaan dhammaantood waa intii wada dhalatay caawa wax khilaaf oo dhex yaalla male ayada nabadoonnadayeena qeybyadanada iyo maamulka iyo dhammaan intaasaan kusoo dhaweynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabad baan isla qaadannay nabadoonka naga cabdiqaadir cabdillaan waafaqnay wax alla waxaan nahay inaan garbo u wada noqonno oo simbirraxadii aan tirtirno oon dib dambe ilqaris dambe oo kaana aan la arag baan qaadannay qodobadii la akhriyey waa qodobo aan isla qorannay afartii qaybood aan ka koobnayn baan ku wada qorannay waa ku heshiinay si aan isku itifaaqsannahay baan ku qorannay waana ayidsannay inaan ku dhaqanno dhaqangelinana waa rabnaa haddii ilaahay idmo ugu dambayntii waxaa madasha kulanka ka hadlay nabadoonka guud ee beesha reer garaad nabadoon maxamuud maxamed isagoona halkaasi ka jeediyey dardaarano kala duwan si guud iyo si gaar ahaanba talooyinka ay soo qaadeen anoo ku hadlaayo afka beesha reer garaad waxaa weeyaan waan soo dhoweynayaa waana inla qaat waxaan ku hoos noolnay inteena badan dee walaayada islaamka iyo shareecada islaamka meel ay ma tasha qaynayso ama ka taagan tahay amaba waxaan leenahay dowlad islaam aan leenahay inaan mataqaanaa dee isu hogaansano oon umaradeenna madaxdeenna aan adeecano dhammaanteen waa arrin looga baahan yahay khaasatan walaalkaas hadda jifada hadda meeshaan fadhida maanta duqa ay ka dhigatay waxaa weeyaan jifada wuxuu ku leeyahay samca iyo daac uu ku leeyahay ninka haddii xil la saaro waxaa weeyo xilkaas tolkiisuu ku qaada laakiin keligii meel iskama bixin karo dhammaantaya marka si guud inaad noola shaqaysaan si gaar ayay si guud aad noola shaqaysaan khayrka aad nagu garab istaagtaan arrintaasna intaana walaalahan ka codsanayaa maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde ayaa kulamo joogtaa la yeesha bulshada ku dhaqan degmada deegaanada hoos yimaada ciidamada xisbada wilaayada bokool ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa deegaanka ceel ansaar ee wilaayadaas warkaasi waxaa inoo sii aanbaqaadaya walaalkan abu xasaanna howlgalkan oo ahaa mid lagu baadigoobayay agabyada dhacay ee ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee deegaanka ceel ansaar ay ka sameeyeen goobo ganacsi oo ku yaala deegaankaas howlgal ballaaran oo muddo qaatay kadib waxay ciidanka al amru bilmacruufi wannahyi canilmunkar ee deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool ay ku soo qabteen raashin dhacay iyo agabyo kale kuwaasoo meel fagaara ah lagu gubay odayaasha deegaanka ceelansaar oo ka hadlay fagaarihii lagu gubayay agabyadan dhacay ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan howlgalka ciidanka ay sameeyeen waxayna ganacsatada uga digeen inay iska ilaaliyaan waxyaabaha dhacay ee ay magaalada soo gelinayaan
mayna la gubahaye alaabo mamnuucaade sida raashimada dhikumada ee daawada dhiidikumada bacdo hoola arday in badan dhibaateenoo la ogaadi kumada cantaasey alaabka kooban yaa la gubahay maylana bulshada eelansaar ama bulshada guud ahaanba muslimiinta waxyaabaha dhibaatada khatartee sheenow ama islaamka dhibaatayow ama hoolaha arday una ka dhagadaana dhibaataya una laku dheerada ganacsatadana ma inku digaan ini walaya sheenoosha isku dhaafta dadkana qaadowsho iyo kadhaganshoona isku dhaafaan waxyaabihii islaam wilaayada islaamka mamnuucday oo la buraarajiyey oo dacwashaar lakudhaki la boori eena isku dhaaftan asiinkudigaana ilaahay subxana wa tacaala ayaa mahadiyaan geeka maymay roognahay magaalada el ansaar magaaladaas oo howlgalo badan islaamka may leerahay mujaahidiinta ka suubiyeen waxyaabaha laka howlgalay may kumid aha ahaa waxyaabo badan eed may leerahay islaamka muslimiinta dhatiyo dhibaatan sheenayaan bacda kumid ata waxyaabaha raashimada dhigan kumid yihiin insha allahu taala haddii odayaalka deegaanka reer el ansaar un ana eedii aan ka farxasagna eed iyo eedna waxaan dhawaayaan insha allahu taala eedii aan ka farxasagna bulshada islaamkana mayn ku digaana inay harmayoha isku kuwaanta wana waan may leerahay eedan mid ka mid a ganacsada deegaanka ceelansaar oo dhankiisa fagaaraha ka hadlay ayaa tilmaamay in wilaayada islaamiga ee bakool arrimahan wax badan ay ka hadashay islamarkaana ganacsada loogu baaqay inay ilaaliyaan badqabka ummadda muslimka balse weli ganacsada ay keenayaan raashinka dhacay wuxuuna si gaar ah oola hadlay ganacsada deegaanka ceelansaar
kulley ana oo ka hadalow afkii ganacsada deegaanka ceelansaar kulley geek mayba roogne sida odayaashii oo horeeyeen malaaqyadii iyo samadoonadin hadaleen mayba roogna geeka waxyaalihii oo bilooyinka hor walaayada islaamka ninku dugdi oo la erayay wakti badanna laskusii baraarijin badanna lakusamay may korsurugnaa waxyaalihii dhowr bilood ka hor nanoola hadali haddii un ganacsatadii degmada ama deegaanka el ansaar ka ganacsagna eed iyo eedaan ka ganacsagna marka walaalaha oo ganacsatada ah may halkan unka adaayay ama in sheegay walaalan wakti dheerana in sheegi marka anoo afkii ganacsatada ka hadal walaalaha muslimiinta oo ganacsatada ee deegaanka ka nool mayba in sheegay tangeeku aaba dhiidi ini markale an dhiin oo hoologin halaalle eh walaagii islaamka nooreebi dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale howlgalkan la mid ah oo ay sameeyeen ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada rabdhuurre ay ku soo qabteen waxyaabo dhacay kuwaasoo ugu dambeyntii lagu gubay goob fagaara oo ku taalla degmadaas munaasabad lagu daafurya xarun cusub oo waxbarasho ah ayaa ka dhacday degmada galahareeri ee wilaayada galgaduuda cabdiraxiim sheekh cali ayaa inoo faahfaahinayaa
بعث النبي معلما ومربيا ومتمما لمكارم الأخلاق كالرفق والإحسان والصدق الذي هو مقتضى الإيمان دون نفاق xaflad si heer saraan loo soo agaasimay ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud taas oo lagu daahfurayay rawdatulmakaarim litarbiyati latfaal oo markii ugu horreysay laga hirgeliyey degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud xafladda lagu daahfurayay rawdatulmakaarim waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada galgaduud macallimiin waalidiin iyo waxgaradka magaalada mid ka mid a culimmada ayaa ka hadlay ahdaafta iyo waxyaabaha lagu baranayo rawdatulmakaarim kow alqur'aanu lkariim masdar min masaadir alislaam masdarka ugu horeeya waxaa lagu tarbiyeeyo waalidka iyo mucallimka laga rabo kitaabka qur'aanka kariimka ilmaha in lagu tarbiyeeyo oo la baro la jeclaysiiyo labo assunnatu annabawiya sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ka warramaysa rasuulkeen calayhi salaatu wasalaam siduu qur'aanka u fasiray iyo qur'aanka siduu kala dhigdhigay ayadan waxay ka mid tahay masaadirta waxa lagu tarbiyeeyay ka mid tahay rawdadan insha allahu manhajkeeda waa ka mid saddex waxyaabaha wax lagu tarbiyeey masaadirta waxaa ka mid ah asiiratu nabawiya siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam taariikhda islaamka waxbaa lagu tarbiyeeya afar hadyu saxaabati wataabiciin dhaqankii saxaabada susuubanaha ahlukayrka ahaa iyo taabiciintii ayaa lagu tarbiyeeyaa nafta naashi'ada hadda soo korayso dhaqamadooda ugu dambayn shan taraajumu ahlilfadli dadka ahlulfadliga ahlukayrka ah taraajumtooda iyo siyarkooda iyo waxyaabaha qaababkaay u nooleeyaan iyo diinta islaamka waxay u tareen iyo waxay ku tareen in dadka la baro dadka ahlulfadliga ah mutaqadimiinta iyo mutaakhiriinta siyarkooda daatiga ah in ilmaha lagu tarbiyeeyo idan marka walaalayaal tarbiya alislaamiya maraajicdeeda waa waxgaradka degmada galhareere ayaa soo dhoweeyey furitaanka rawdatulmakaarim litarbiyati alatfaal nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim oo qayb ka ahaa waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa kelimad kooban ka jeediyey madasha runtii fadradan afar jirku ka bilaabahayo xaafada markaad fiirido banooni dhellahoo kuusana meel u yaalla oo ay ku ciyaar bilaabaan kuwa ka saaqiday dugsida iyo ayaga isla ciyaara jaa tarbiyadii hadhow canuga macallimku markii ou toddoba jir loo geyhayo wax badanaaba ka maqanba wixii loogu talagalay maskaxdihiisa wax badanaa ka maqan maskaxdii lagu fikiray in mugay intaan yihiin la qabto si aan haba yaraatee wax uga beerdaroobin waxaan leenahay ilaahi ha barakeeyo ardaydana kuwii sidii loo soo xulay wax u qabta oo u midho dhaliya allah ka dhigo macallimiinta cusub oo loo dhiibay ardaydanna ilaahay xilkay qaada ha la qaadaan leenahay anigu inaan duceeyaan la egahay dardaarankaygu waxaa waaye waa kow afar jir dugsi lagu soo aruurihaa wixii wax garta oo degmada jooga ha ka faa'iidaystaanaan leeyahay waa fursad qaali ah weliba magaalada say ciyaalkan u joogaanu mid caadiya maaha in konton canug iyo boqol canug iyo ay ahaato boqolkiiba boqol a laga fiican yahay haddiiba la maqlay ama hadda la maqlo in meesha la soo buuxiyo oo laga faa'iidaystaan dardaarmaynaa waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa ku dhawaaqay furitaanka rawdatulmakaarim litarbiyati alatfaal majaalka dacwada iyo majaalka waxbarashada in iyo tarbiyadaba in kaalin lagu siiyo oo maaragtay duur muuqdo ay galaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo wax badan insha allahu tacaala aan rajaynayno deegaankan hadda rawdada lagu furay in wax badan kasoo kordhin doonto shaqadii socotay wax badan insha allahu tacaala kor u qaadi doonto ardada hadda la qabanaayo oo looga talagalay meesha in laga barbaariyo waa arday yaryar ardadaasina oo maaragtay ama wiil ha ahaado ama gabar ha ahaatee ma waqti hore ayuu wax fahmaa horta waana aragteen fidro fiican oo wanaagsan ay ku dhashaan nabigu sala allahu alayh waali wasalam waa tilmaamay kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fitro oo qaabiliyi khayr kastu ah lianna khayrku waxa waaye waa asal shartan waxaa la yidhi waa daari marka carruurtaasi yaryar in hadda ayaga naftooda ay suuragal ahayd markii hore in wakti dambe la geen jiray dugsiyada in marka ayagoo wax qaadi karo wax la fahansiiyo waxaan arkaysaa aimada muslimiinta markaa taariikhdooda taraajimtooda la akrinaayo qof la leeyahay qur-aanka wuxuu ku xifdiyey toban sano toban marka hadduu ku xifdiyey goormaa la geeyey waxbarashada goormaa la geeyey haddii laisweydiyo waa wakti hore waay wakti hore ayaa la geeyey maanta oo taariikhda ay tahay todobada bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo todoba hijiriya rawdadii rawdatu almakaarim litarbiyati lowlaad waa inoo furan tahay howdadan ayaa waxaa looga gol leeyahay sidii loo soo saari lahaa arday akhlaaqdooda wanaagsan tahay laguna tarbiyeeyey alkitaab wa sunnah
أخلاقنا للعالمين رسالة تدعو إلى الإسلام في الآفاق تدعو إلى الإسلام في الآفاق markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan wax soo saarka beeraha barbaara ee wilaayada baaye waxaa inoo soo diyaariyey walaalkeen bashiir muxdiin abu aymanna نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا
beeruhu waa lafdhabarta dhaqaale ee wax soo saarka bulshadeenna tani waa warbixin aan cinwaan uga dhignay baay iyo baraaruga bulshada iyo barwaaqada ka jirta beeraha barbaare وصلا ونسعد قلب ما حزون بغير الله ما اتكلا لكي تبقى الحياة هدى ويسمو دين barbaare waa deegaan istaraatiiji ah oo hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay kuna caanbaxay wax soo saarka dalagyada kala duwan gaar ahaan xilliyada roobka oo si iskutashi iyo wacyi aad u sarreeya ay dadka deegaanka uga faa'iidaystaan socdaal aan dhowaan ku tagay deegaankaas ayaan ku arkay muuqaal aad u farxad leh oo isoo jiitay ka shakhsiyad ahaan kaas oo muujinaya kobaca beeralayda iyo sida ay beerashada ugu tiirsan yihiin una ay ictimaadaan wax soo saarka waa deegaan soo saara dalagyo muhiim ah waxtar iyo faa'iidana u leh deegaanka iyo sidoo kale degmooyinka wilaayada baay iyo deegaanada kale ee dalka waxaana ka mid a dalagyadaasi masagada lowska iyo noocyo kale oo ka mid a badarka galleyda digirta iyo sisinta oo saddexduba ah dalagyada ugu muhiimsan ee la beero marka la joogo koonfurta soomaaliya waxay ka mid yihiin noocyada badar iyo raashin ee ka baxa deegaanka barbaare ee wilaayada baay bulshada halkan waxay caan ku yihiin soo dhoweynta iyagoo cid walba u muujiya xiisaha iyo jaceylka ay u hayaan kafaa'idaysiga dhulkooda oo si weyn dalagyada muhiimka ah looga beero dhulka barwaaqada leh ee loo yaqaan adablaha ooflow kaas oo ah dhulbeereed aad u baaxadweyn laguna yaqaan badarka midhaha tayada leh ee ka soo go'a dalka sannadkan raxmadiisa iyo fadligiisa wilaayada baay waxaa ka da'ay roobabkii guga iyo xagaaga oo isku xidhiidhsan taasina waxay sababtay barwaaqo aad u ballaaran oo beeralay badan ay ku farxeen wax soo saarkii ayaana si weyn kor ugu kacay bashiirow sidaadan argayta safarkiaka janna beero bilaawshow hadda marahayn ilaa magaalada kaseedow beeroley ka dhax socdaan saad argayta beeron aaran waay ilaahay aan insiyaadin adablii barbaar haddiiad dheega jirta geega ka dhax sugunta alxamdulilah markii aan gudaha u galay deegaanka barbaare waxaa i soo jiitay muuqaalka dhulka adablaha ee beeraha leh kaas oo ah wakhti xaadirkan dhul cagaaran oo indhaha soo jiidanaya ayna ku yaalaan geedmiradyo iyo daraggay kala duwan waxay indhahaygu qabanayeen muuqaal muujinaya bilicda deegaanka dadaalka beeraleyda iyo horumarka muuqda ay sameynayaan ustaad koley safarkaa qayb ka tahay ee ka waran maxaa kuu muuqdo barwaaqada sanadkan ee ka jirta ee dhulka wilaayada islaamiga ee baay
bismillahi raxmaan raxiim bashiirow horta halkan waxaan ka gelnay dhulkii adablaha ama beeraha ee hoos imaanayay barbaare runtii waxaan soo xusuustay markaa badda geeska ka istaagtid ilaa ishaada ay ka daasho waxaa arkaysaa biyo soomahan halkan markaa tarafka istaagtay ilaa tarafka kale ilaa tarafka kale haa ilaa taraf kale waxaa arkaysaa dhul wada beera ah oo kulli wada cagaarna sisinta ee masagada galleyda yacni marka dhulku ilaa ishaada ay ka daasho waa wada cagaar iyo beer bashir waxaan la yaabanahay dhulka xoolo ma jooga miya hal beero oodan ma lahan macnaha mas kulli waa furan yihiin macnaha beero furan waaye macnaha wax ood ah ma lahan Eh, taa waxaa ka sii daran wax oo soodinna mala soodin ma taqaanin soodin beeraha lagu kala garta see lagu kala garna dhulkaan iska wada furan dhulkaan intuu kamid intuu ku dhammaana wareer waaya saaxiibyaalo marka meeshaan barwaaqa jirta wallaahi wadanku waa amni waa barwaaqo maasha allah sanadkan bal ka waran ee, roobabkii guga iyo waxaa dadka isu raacay xagaaga iyo qaabka ee nimcadu ay kaga muuqata deegaanadan walaa barwaaqo weynaa jirta maasha allah yani sanadkan masagada ama galeyda ama badarka soo gacay waxaa isleeyahay waa nugu filan yahay haddana waxaan maqlaynay hurmus iyo qanaad suwis waa la xiraayaa iyo iyo baabalmanta ma garatay annagu haddii waddamadan xirmaan badarkanaga waa haysanaa alxamdulilah waxaana muddadii aan ku guda jirnay booqashadaasi waraysyo la yeeshay beeraleyda iyo suldaanka guud ee deegaanka waxaan la kulmay beeraley badan oo ka shaqaynaya dhulkaasi kuwaas oo ku faraxsanaa shaqadooda xirfadoodana jeclaa miradhalkeeda inay u soo gudbiyaan wafdigii aan qaybta ka ahaa ee booqashada ku yimid deegaanka markan waxaan eegi doonnaa qaar ka mid ah ee beeraleyda ku dhaqan ee deegaanka barbaare ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay kuwaasoo aan aragtidooda sii doonna insha allahu tacaala iyo dareenkooda ku aadan tacabka sanadkan iyo qaabka ay u beerteen ee midhaha noocyadiisa kala duwan waxaan aragnaa misago galley waxaan sidoo kale aragnaa sisin ee noocyada kala duwan dalagga oo ay beerteen ee beeraleyda ku dhaqan deegaanadan
magacagay meylare ene abdulaahi gaada elere mayroge meelel arawd hawaal barbaara beero eedi eeda anfeyleyin sasantiyo misgeediyo geleydiyo ma'alloos walal walila abuuri feyleyin maasha allaahu wal oo hadda oo inshagada kiintahayeema jaraan alxamdulilah ilaahay kamaasan misgeedi horraangaalahayd iyo walaaga oo dhambe hadda qiimagii siyeed boqolol roogta hadda ala todobaboli konton laakis mar hore may haari jartay milyan shan boqol laba milyan milyan sadde boqol meelo sey haari jarti alxamdulilah ilaah kamaasan hadda beerogi maasha allah nagadeen sanadkan marka ee roobka aada looga faa'idaystay haa haa roobka eedalinka faa'idaysidi meelbu roobka ka faylahay misgeediona sii faylataley maasha allah bal ka waran dareenkiina iyo badarka sanadkan u baxay deegaanka alxamdulilah wadanka sanadkan caaran waay ilaahee mahadle isiin baraga haytaan misge galey tinjir intaasba baxeen alxamdulilah hadda walyaroo shigleer qubsa shigleetan ilaahiya reebahay maasha allah doo kusanilkun fasal agamna alxamdulilah maasha allah fasal fiican la filaa fasal fayl maasha allah maasha allah hay dareenkiin kala maasha allah maasha allah saad lay waaye insha allah u beero mayl raayso aaranga nin eeyin bashbash barwaage digirtaana galeeytana misgeedana walba muno hadla usan bashbash barwaage ilaahay caafimaad nasi gaala walba mugsuwaynu mayl raayisu ha ilaahay rooysan ku bunu gaala mayl raayisu gaalkii la jariyeeda gaalasin dhali dheh tii horo misgeed hor dhangni yaali ma mayl raayis min baahni tii haddu subno
waxaa sidoo kale aan deegaanka kula kulmay suldaan ibraahim malaq maxamed nuur oo ah suldaanka guud ee beesha hubeer suldaanku wuxuu si qoto dheer u falanqeeyey wax soo saarka deegaanka gaar ahaan muhiimadda uu leeyahay dhulka adablaha ee sida aadka looga faa'iidaysto bismillaah bashiirow horta alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala maxad iskule geedka mayba hakiidhowayan xawaalo barbaare deegaankan runtii unu roogni waa deegaan beere leh ilaahay subxaana wa tacaala umadiiska namcaysiday hadda meelahadun ku bilaawahayn misgidii moordaydii oo inta badan dadka iyo katiirinayeen reer bay ama soomaalida inta badan iyo katiirinayeen kulley insha allahu shaqadii hadda koo bilaawahayn horna may baan idin jari doonaa sida hadda moordayda oo kale deegaanka horta nin kasta beerle ilaahay subxaana wa tacaala ma inka namcay sida yihiin een qayb may baa laku weelayihiin moordaydiya ka tacbadaana soortigu qayb saliidya saaradaana macsarada ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ninka waafajiyey qayb may ba jirta een gabaldeliya oo kale asiguna oo saliidi ah may ba jira loosa jira intaas dhammaantiyo hadda een qaybtii moordaydii hakiin ku bilaawe horna may ku gala doongnaa insha allahu haddii ilaahay soo erka gabaldeyihii marka namcadaas ilaahay subxaana wa tacaala si gobaaninka galladaysaday boqolkiiba boqol un in eedaan ka faraxsana marka dadka muslimiinta amay baa leenaa een haddii ilaahay subxaana wa tacaala us khayrkun inamadungna sii lankasta in uska buraare in deegaansha iska noolada kora aad iyo aad runtii een beero qayb dhowr nooc yaa gurigii yahan ku gohayan moordeydan oo kale hadda qayb may kuweel dhadaana he een mashaariiy kuweel dhadaana si fiican cambuuladya kuweel dhadaana muufagya kuweel dhadaana waxyaabo badan marka een nimo ilaahay subxaana wa tacaala us ninka galladaysa yaka noolna halkan waxaa taariikh ku leh keedinta dalagga waxaa sidoo kale warbixin muhiima bixiyey cadow oo ka tirsan guddiga beeralayda barbaare waxa uu sharxaad ka bixiyey keedkii hore ee dalagga sida loogu keedin jiray bakhaarada iyo isbeddelka weyn ee ku yimid kadib fatahaadihii ka dhaca dalka afar sano ka hor fatahaadahaasina waxay saameeyeen hannaankii keedinta iyo suuqgeyntii dalagyada bakaari lahaada jireen mayle rays daadada fataxe xilligii daadadkaas fataxa waa markuun bakaaro yaradoo nagdeen may ka bedelanay markuun wal fuusili leha ka bedelani fuusudu waan la kashibee fuusiyaalka liiska sare bakhaara liindhise misigada fuusiyaala liis kor saare galeyta inta dhag yaala mayle raa moordida dhinila dhakee markuun bakhaarogaan may waaha fuusidaasu hayo usub etelena la'ame waagi hore bakaar dhulka la gelin jiray bakaar dhulka la geli jiray markuu in daadadkun fataxeen oo wadankiisu bannaan nagaday oo uburyadii dhammaadeen bakaarooyar haduu nagadeen markaas kuba hadda bedelani may ka bedelinay fuustooyinkaasaa ka bedelani haddii intaasaa ka noolna alxamdulillah badarkan soo go'a keedkiin waa sii yaala yaala fuusiyaa misgeeda kasii jaraan dhaarkii bannaan nagadeen haddana wal kasii shabaalay
qiimaha ka waran hadda misigada ka waran dhulkan aan joogno ee barbaar oo kale meeqaa dalkala siistaa masigida gaalmee todoba boqol kiintaalkii loorkii saddex boqol iyo konton
markameeqasiisoo kale waa loorka maybu waa konton iyo kow kiilo konton iyo kow kiilo loorka kiintaalkana waa boqol iyo lama kiila saasa naqadeen dhanka kale barbaare waxay aad caan ugu tahay beeraha lowska dalagaas oo si weyn uga baxa deegaanka beeralaydu waxay sheegeen in lowska barbaare uu leeyahay tayo sare iyo suuq ballaaran taasoo sababtay in dhaqaalaha dadka deegaanka uu kor u kaco kadib markii ay xoojiyeen wax soo saarka midhaha ay caanku ka yihiin ee allah uu ku manaystay waa hagaag ee markan waxaan soo gaarnay beer ku taala isla barbaare waxaa ku beeran lows ee cadaawaan siinaya insha allah taala cadaawa isaa noo sharxi doono lowskan iyo qaabka u baxo iyo tacabkiisa loosale reekal masige galey digir intaasaha tirinikana loosale ree may manaafacada liya saliida lakuwalade gubsheya isuun hoola la siisade manaafacad badangaa leeyi oo looski isu anfaawaa jara marka may leeraayiso looskiya kange may farane umute enii kala nooc intaa ka nooc yoo shal abuurdaan sasantow loosku reer barbaara looska beeradaan haa faa'iidiisa arageen saliida lagu suubiye may leeraayiso en hoolaa la siisiya gubshey walkeediye meelaa la dhake waqti abaaradhii gubkaha lisiye tankeel mayba ambulo saliidilka darade intaas manaafacada lihi iyo weli balun han kooba koron hadde marka waxaa leedahay dhul kasta hadda uu ka bixi karaa kabahe haa dhul deegaanku meelsun kabahana male ka gaduud iyo dable iyo harqaan meeldhate kabahe meelsun kabahana deegaanku male moordida ama masagada waa dalag cunto iyo dabo muhiim u ah bulshada dhaqan ahaana si aad ah loo ammaano cabdulqaadir ceel shaahi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa sharxay faa'iidada weyn ee laga helo moordida oo ah dalag cunto ahaan muhiim ah islamarkaana leh qiimo caafimaad iyo mid dhaqameed mawrdada faa'iida badan aan lete alxamdulilaahi ka mahadsan horta mayl faa'iida badan anka wiinan badan anguru raashin oo dalka la kaamahay mas hadda dibidib la kaamahay mawrdadugu dadka mahatirida meelo degaayeen oo meelo ma bahaayeen oo wadanka hamar iyo hergeysa iyo dhulkaasiyo magaalada maaymaayta wadanka shalba meelin yaale la kaamahay soorsa yaale la kaamahay unu soora araan ma moordi moordi olaas ma jirto laakiin unu soora araan soorsa saasa meelin kaamahay faa'iida badan lete halliga abaareed kolan basade hela aaronkan waa bisiim araga haytaan tan haddii yaalo moordu moordu tiisanad hore goti sidii waa an yaal tan haddana haddana waa ilaah ka dada doon insha allah wala gaalada hadda meelo wareegadahayo masada wadanka marahayon walaan keedkan ka dhawahayn moordu aan ka weynan badan aad iyo aad galeyda gabaldayke sasante digirte moordada embege mooska deegaanka walankiyaalla ma leh kulli shoonama ankeedisa in gaaroonka dafan ankeedisidahayna ununka nolol ankeedisidahayna xagga isku filnaanshaha dadka iyo mas-uuliyadda hoggaanka dhaqanka ee wilaayada islaamigaha ee baay suldaan ibraahim ayaa mar kale tilmaamay sida beeraleydu ay u gaareen isku filnaansho ay ku dabooleen baahiyaadkooda nololeed iyagoo ku tiirsan wax soo saarka dhulkooda taasoo muujinaysa korin bulsheed iyo mid dhaqaale marka taas ilaahay subxaana wa tacaala ninka namcaysay dadka muslimiinta ay ama gaar ahaan maylena hadda beertun markii taarikh ahaan aan ku bii lanshey may hangohaaseehe muurdey hangohaas may hangohee gabaldeyey hangohe may hangohey sasantiy hangohaas may hangohey digirtiy hangohaas waxyaabahaas geleyti hangohaas waxyaabahaas oo dhow markan lakuyaaba lanka dhowr tacab oo kale intii isu ku hele qaarka sasanto oo kale qeyba kugadada aradbaki iyo damihi guud wali owlaadi walbarashadii iyo waxyaabo badanoo marka daruurigii iyo liisku ku dhiiba sida korontadii biyoogii qayb sasanta kumid ee liisku dhiibay qaybna iswarsiiday ambuuladii la kaame qayb galeyta kumid ee qayba la gadada qayba la gadada qaybna fuusooyinka la kashabada sida digirta nimcadaas marka maylana dadka muslimiinta ee gaar ahaan gobolka mumbay unu roogna namci ilaahay subxaana watacaala sagoobasinka galadaysa in laku faa'iidaysado muslimiintan meel kasta ii roogan inkadaydan walaalahaas oo hadgeeka beerasho onu roogna farxadii oo badan wana ku argahayn intaasa kule insha allahu yaa yal dardaarama lahayn un oo geeka ilaahay namcaduuna sii in wadan gaalan ban dad badan oo may aragnay aragnay walbarashi weydiiyaan le gaalada meeliti ombahi owlaaditiba marka horeyd ku fasahaday oo yoogi owlaadiba haska naqadeen may marka umudaas in sheeganahe haddii walbarashadii aad beertay aad ku helo korta waxyaabaha untada aad ku helo korta wal adan ku baahantaba malaba marka umudii dhammaanteena may dardaarme dad badan oo marka hore cayilnaa inta ku tabi sida kenya iyo etoobiya ambahi may aragnay oo qaliira injegan kooyan oo udurro badan oo hadda soomaalidan kasaana wadanka kala nagadi dadkii oo hayma inka baaqane haddii iyo yiin dadka muslimiinta ee meel kasta iyo roogan ama gaar ahaan deegaankii una mas-uul ku hayni ee xabaalo barbaara maylana hanqaltaaka inta badanba ino yaray adablaaga inta badanba iyo manaafacadiis ilaahay nii galadaysa aamane وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل deegaanka barbaare maanta waa tusaale nool oo ka tarjumaya awoodda dhabta ah ee beeraleyda muslimiinta ah ee soomaaliyeed marka laga faa'iidaysto roobabka nabadda lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo nidaamka islaamka iyo garab istaagga ee bulshada isu muujiso waxaa u baahan yahay keliya taageero farsamo suuqgeen hufan iyo kaadinta dalagga oo si casri ah loo maareeyo si loo hubiyo in deegaankaas uu noqdo mid daboola baahida gobolka iyo guud ahaan dalka soomaaliya لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا tani waxay ahayd warbixin kooban oo aan dhegaystayaasheenna ugu iftiiminaynay deegaan wax soo saar oo dadkiisu muujiyeen iskutashi iyo inay ku tiirsanaadaan dhulkooda oo ay ku garaacdaan garweynta iyo yaambada kana soo saartaan allaha fadligii risqi ku filan kagana kaaftoomaan aadanaha iyaga oo la xidhiiraya allaaha raxmaanka ah raasiqa ah ee kownka maamula همتنا فمن طلب العلا وصل نضيء بنورنا الدنيا وننشره في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل warkii subaxnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh